alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala alihi wasaxbih waslama tasliima kaiira darsigeeni u dambeeyey waxa aynu ku dhex jirnay alaxkaam alwadciya waxaana aynu sheegnay waxay ku kala duwan yihiin axkaamta loo yaqaano alaxkaamu takliifiya iyo axkaamta loo yaqaano alaxkaam alwadciya alaxkaamu takliifiya waxaanu nidhi waa axkaam ay leeyihiin ficilada mukalafiintu oo laga dalbaayo amaba se loo diidayo ama la dooransiinayo alaxkaam alwadciyana waa calaamado iyo amaarado shareecadu ay u dhigtay axkaamta takliifiga ah sugnaanshaheeda ama sugnaan la-aanteeda aqsaamu alxukmi alwadci aqsaamu lxukmi haadihii tani aqsaamulxukmi xukumkii qaybihiisa weeye xukumkii alwadciyi ee ahaa mid ay shareecadu dejiso xukunka takliifiga loo dejiyey oo calaamad looga dhigay sugnaanshihiisa ama sugnaan la-aantiisa wayanqasimu waa qaybsamaa buuhi alxukmu xukumkii waa qaybsamaa xukumkii alwadciyi oo ahaa mid wadci loo nisbeeyey shareecadu ay dejiso ee xukunka takliifiga sugnaanshihiisa calaamaday uga dhigtay ama sugnaan la-aantiisa ilaa aqsaamin qaybu u qaybsamaa qaybahaasoo kaiiratin mid fara badana wa min ahamiha kuweeda ugu muhiimsan waxaa ka mida alaaatu saddex taa macnaheed waxa weeye axkaamtii wadciga ahayd oo dhan halkan laguma xusin saddex ka mid a oo axkaam wadciya inay yihiin laysku waafaqsan yihin unbaa halkan lagu xuso kuwo kalena waa jiraan oo axkaam wadciya inay yihiin khilaaf ka taagan yahay sida alcaziimatu waalruqsa ama alruqsatu waalcaziima oo kale wahiya saddexdaasi waxa weeye ka koowaad asababu asababu sababtu luqatan ay fii luqati alcarab magaaladii kii waa inu tawasalu la gaadho bihi isaga lagu gaadho ilaa hayri midaan isaga ahayn ka midaan isaga ahayn sallaan looga dhigto ayaa sabab la yidhaahda wadaalikaasi kalxabli waa sida xadhiggii iyo watariiqi waddadii dee xadhigga waxbaa lagu gaadhaayo biyaha ceelka guntiisa ku jira gacanta aan lagu soo darsan karin dee waadaan inta lagu xidho ayaa xadhiggaa biyaha lagu gaadhaa lagu soo jiita waxyaaba badan oo kalena waa lagu gaadhaa dee rarkii inuu shaygaa la raray dushiisa ku sugnaadana waa lagu gaadhaa qur-aankana waa ku soo arooray asabab oo bimacna alxamliya bimacna alxabliya xadhigda macnaa falyamdud bisababin ila asamaa ay bixablin dariiqana sabab waa la yidhaahdaa oo waddada dee meesha loo socdaa lagu gaadhaa yutawasalu bihi ila almaqsuud faittakhada nacam markuu ilaahay ka warramayay dulqarnayn muxuu yidhi faatbaca sababan ay ariiqa waistilaaxan eray bixin ahaana maayaa ladii kii weeyaan sababtu yalzamu uu ka dhalanaayo min wujuudihi joogistiisa wujuudulxukmi xukumkii joogistiisu oo marka la helo wixii sabab xukumku sababta u ahana waa la helaya wa min cadamihi la-aantiisana ay ka dhalanaysa cadamulxukmi xukumkii sababta u ahaa in la waayo wuu tusaale wuxuui wadaalikaasi ka dukhuululwaqti waqtiga soo gelistiisaoo kale weeye sababne huwa isagu sababun sabab buu u yahay liwujuubi salaati salaada waajibitaankeeda salaada gaarka ah salaaddu dee guud ahaan mukalafiinta waajib bay ku tahay laakiin salaada gaarka ahi inay kugu waajibto waxaa sabab u ah in wakhtigeedu soo galay si gaara kugumay waajibin haddaanu wakhtigeedu soo gelin oo iminka tusaale ahaan salaadii cishaay wakhtigeeda markaan la gaadhin kugumay waajibin weli waayo sababtii ay ku waajibi lahayd baa la yidhi fa idaa dakhala markuu galo alwaqtu waqtigii markuu galo wajabat isalaatu salaadii baa waajibtay waidaa lam yadkhul haddaanu alwaqtu waqtiga haddaanu soo gelinna lam tajib isalaatu salaadii gaarka ahayd may waajibin salaadii subax weli inagumay waajibin waayo wakhtigeedii baan soo gelin cishaa'iga waxaan u tusaalay wey allahu aclam wakhtigeeda inuu soo geliyo in kale shafaqii la eegaabay u baahanta saacaddan waxba tari mayso waalbuluuqu buu yidhi qaangaadhkiina sababun sabab buu yahay litakliifi mukallafnimada qofka fa idaa balaga markuu qaangaadho alinsaanu insaanku saara wuxuu ahaaday mukallafan buu ahaaday mid mukallafa oo wax la saaray waxna la amray waxna loo diiday wain lam yabluq haddaanu qaangaadhinna lam yasir ma noqon qofku weli mukallafa qofkaan qaangaadhin mukallafa waa sababu takliifkii baa maqan waa albuluuq qaangaadhkii wa buluuqulmaali buuhi maalkii gaadhistiisa maalkii azakawiy ahaa mid ay saka ka baxdo dee xoolahoo dhan saka kama baxdee nisaaban uu gaadho sakagoys uu gaadho sababun sabab buu u yahay buluuqaasi liwujuubi sakaati sakada waajibnimadeeda fa idaa balaqa markuu gaadho almaalu maalku nisaaban sakagoys markuu gaadho wajabat waa waajibtay fiihi maalka waa ku waajibtay azakaatu sakadii haddii adhigaagu afartan u gaadho dee sakaa ku waajibtay haddii loodaadu soddon ay gaadhana sakaa ku waajibtay hadduu geelaagu shan gaadhana sakaa ku waajibtay oo sababtii sakadu ugu waajibaysay baa la helay waa dee tiradaa shareecadu ay xadiday waayahay markaa nisaabku waa sababulwujuub laakiin goorma ayay bixintii waajibaysaa adaagi marka shardiga la helo oo ah xawlaan alxawl inuu sanad u soo wareega waa xawlaan alxawl waa waa shartun liwujuubi aladaa bixintii sakadu inay waajibtay taadi shardi u tahay inuu sanad u dhammaado maalkii sakawiga laakiin inuu nisaab gaadhaa inay saka ku waajibto goorta la bixinayaa haba dambaysabee ayay sabab u tahay waidaa lam yabluq haddaanu gaadhin almaalu nisaaban haddaanu gaadhin lam tajib ma waajibin fiiha ay filmaali azakaatu zaka ma waajibin marka tusaalayaashan oo dhami waxay noo caddaynayaan sababta waay sababta waxaa la yidhaahdo iyo cilada maxaa u dhaxeeya iyo xikmadda waxaynu ku arkay insha allah kutubta waaweyn ilaahaynu ka rajaynayo na gaadhsiiyo wal asbaab wuuhi asbaabtii asbaabtii asharciyatu ahayd mid sharciga loogu abtiriyey bimacnaa sharcigu waa asbaab ka dhigay ile asbaabtu waa noocyo taynagu ka hadlayna waa sababtii sharcigu uu sabab ka dhigay laa tahbutu ma sugnaato ilaa bidaliilin daliil mooye wax kale kuma sugnaato falaa yajuusu ma bannaana jaclu shayn arrin yeelistii sababan sabab laga yeelo sababtaasi oo sharciyana ilaa bidaliilin daliilin loo hayo loo daliishada mooyaane oo sababtu dee soonaynu aragno inaga nidha axkaamtay ka mid tahay soo maaha min alaxkaam sharciya oo qaybta alaxkaam alwadciya laydhaa bay ka mid tahay xukunkana dee ilaahay baa iska leh ilaahay waa kadhi in alxukmu ilaa lilah qaala tacaala alaa lahu alxukmu wahuwa asracu alxaasibiin haddii markaa qofku xukum sharciya sabab uu u sugo macnaheedu waxa weeyaan wadaca xukman isagaa xukum dejiyey wa axdaa fi ddiini maa laysa minhu diintii ku soo daray waxaan ka mid ahayn taasina waatuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka digay marka waxaa laga yaabaa alaxkaamu takliifiya had iyo jeeraale marka laga hadlaayo in daliilka lagu sugaayo loo fiirsado laakiin waxaa iyaduna la mida alaxkaam alwadciya oo marka xukunka sharciga ee takliifigaa loo sugaayo sabab ama shardi ama maanic waxay u baahan tahay arrintaasi deliil waxaana arrintaasi dawo kaaga noqon kutubta fiqiga in badan baad ku arkaysaa iyagoo sheegaaya asbaab ama shuruud ama mawaanic aan deliil lahayn deliil gaara iyo deliil guud midnaba marka waxay noqonaysaa inaan la inaan la aqbalin asbaabta iyo shuruudda iyo mawaanicda aan deliilka lahayn waayo nooca labaadee ka mid a axkaamta wadciga ashartu weeye washartu shardigu luqatan ay fi luga allaasim weeye ayaa shartu la ydhaahdaa ashartu yanaa marka ra-da la iskaaniyo laakiin alcalaama wuxuu noqonayaa asharab waisطilaaxa maa yalzamu waa ka uu ka dhalanayo min cadamihi la-aantiisa alcadamu ee cadam اlxukmi haddii isaga la waayo xukunkii la waayo baa ka dhalanaysa xukunkii shardiga u ahaa walaa yalzamu ka dhalan maayo min wujuudihi shardiga joogistiisa wujuudun joogitaan xukunkii uu joogo walaa cadamun iyo waayitaan xukunkii la waayo lidaatihi shardiga yacnaa joogistiisa awgii xukunkii loo waayo marka shardigu idaa cudima laazima min dalika cadamu maa kaana shartan fiih haddii shardigii la waayo maxaa ka dhalanaysa wixii uu shardi u ahaa ayaa la waayaya shardigu wuxuu wax ka taafiiriyaa xagga cadamka maqnaanshihiisu wax ku raadeeya masladaa la soco sababtu maxay wax ku raadaysaa joogista iyo maqnaashaha labadaba laakiin shardigu muxuu wax ku raadeeyaa un maqnaanshaha oo markuu shardigii maqan yahay xukumkii uu shardiga u ahaana wuu la maqnaanaya laakiin joogista waxba kuma raadeeyo shardigu oo haddii la helo shardigii ka dhalan mayso wixii uu shardi u ahaana in la helo in la waayo oo shardigaa jooga awgii loo waayaana ka dhalan mayso ashartu yuahiru bilcadam walaa yuahiru bilwujuud walaa yalzam min wujuudi wujuudi lmashruuطi walaa cadamuhu shardigii marka la helo ka dhalan mayso in la waayo kii uu shardiga u ahaa in la helaana ka dhalan mayso waay fashartu baynu idaa cudima marka la waayo lazima waxaa ka dhalanaysa min daalika waayitaankiisa cadamu maa kii in la waayo kaana uu ahaa shardigu shartan lahu shardi u ahaa walaa yalzamu ka dhalan maysa min wujuudihi shardiga joogistiisa wujuudulmashruuti kii shardiga u ahaa joogistiisu ka dhalan mayso walaa cadamuhu in la waayaana ka dhalan mayso kii uu shardiga u ahaa in la waayaana ka dhalan mayso lidaati shardi shardiga joogistiisa awgii loo waayo macnuhu waa maxay waxaa dhici karta in shardigii isagoo jooga wixii uu shardi u ahaana uu maqan yahay waxaa kaloo dhici karta isagoo shardigii jooga in la waayo wixii uu shardiga u ahaa laakiin joogista shardiga awgeed looma waayo ee arrin kale awgeed baa loo waayo lidaatidaas adee jeraalo waa ku adkaataa talabo markaa halkaa marayaan aniga waa igu adkaatay alusuul min cilmi usuul markaanu dhiganaynay labiyo sagaahankii sheekh saadiq albaydaani halkaasi meelaha noogu adag bay ahayd lidaatiidan maxaa looga jeedaa laakiin alxamdu lilah maca almumaarasa uu iska fududaada lidaatii waxaa looga jeeda shardiga awgii waay tusaaleaynu ku fahmi doonaa wadaalika kaasi kaistiqbaali lqibla qiblada ujeesashadeedoo kale wey fa huwa istiqbaalku shartun shardi u yahay lisixati salaati salaada asixitaankeeda yalzamu waxaa ka dhalanaya min cadami istiqbaalka la-aantiisa cadamu salaati baa ka dhalanaysa salaadiina in la waayo sixadeedii dee in la waayo walow suuradeedii ha la hele shardigu dee waa inoo socdaa waa laba waa sharulwujuub sharulwujuub iyo iyo sharu asixa markaa istiqbaalku waa sharu sixa oo salaaddii ansixi maysa haddaan qiblada loola jeesan marka haddii shardigaa la waayo salaaddii sixadeediina waa la waayayaa walaa yalzamu ka dhalan maayo min wujuudihi shardigaa istiqbaaluqiblaa joogistiisa wujuudu salaati salaadii joogistiisa joogisteedu ka dhalan mayso oo qof kastoo xaggaa qiblada u jeestaa miyuu tukanaya istiqbaaluqiblo la helyaaba salaad la helyaa miyay tahay ee maaha waxaa laga yaaba adoon tukanaya ad qiblada isaga jeesato markaa shardigii waa la helay qibla ujeesadkiiya laakiin salaadii lama socoto shardigii oo jooga ayaa wuxuu shardi u ahaana uu maqnaan karaa oo qiblo aad u jeesan kartaa adigoo aan aan tukanahay walaa cadamuhaa salaaddii in la waayaana ka dhalan mayso liistiqbaali qiblati qiblada qaabilitaankeeda awgeed loo waayo oo in la yidhaahdo salaaddii ma jirto waayo maxaana u jirin waxaana u jirin qofkan qibladu u jeeda taasina ma dhacayso oo istiqbaaluqibla jooga awgeed ayaa salaaddii loo waayay dee dhici mayso oo wujuudu hada shardi oo istiqbaaluqibla ka dhalan mayso cadamu salaa salaaddii in la waayo wataraadii buu yidhi kaasi waa tusaale cibaadaadka ku saabsan wataraadii waayahay ku raali noqoshadiina shartun sharti buu yahay fii sixati albayc iibkaa sixitaankiisa rasuulkaa yidhi innama albaycu can taraad bal ilaahay baa qur-aan ku sheegay ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin faqad yastaqbilu inuu qaabilaabaa dhici karta almukalafu qofka mukalafka alqiblata qiblada uu qaabilo wahuwa xaaluhu isagu laa yusalli aanu tukanahay marka shardigii waa la helo istiqbaalu qiblaah salaadiina ma jirto dee salaad awgeed wuu qaabilo wax kaluu qaabilo waay wa taraadii kala raali noqoshadu shartun buu yahay ku raali noqoshadu shardi buu yahay fii sixati albayc faidaa cudima haddii la waayo haddaba ataraadi haddii la waayo cudimat waa la waayo sixatu lbayci iibka asixitaankiisa oo haddii qofkii la khasbo oo khasab wuxuu leeyahay iibi lagu yidhaahdo ama khasaba waxaan ku iibso shardigaasaa maqanoo wixii uu shardi u ahaayoo dee bayc ansixi maayo ilaa dee meela si gaara loo soo reebay mooyaane waidaa wujida haddii la helo ataraadi haddii la helo haddaba qofkani iibkan u raalli ku yihi lam yalzam ka dhalan maayo min wujuudihi shardiga taraadigaa joogistiisa wujuudulbayci ka dhalan mayso iibkiina inu joogo waxaaba dhici karta dadkaa suuqa alaabta waray oo dhami raalli bay ku indee in laga iibsado laakiin in laga shardigaas mar haddii laga helay iibkiina waa la helay maaha waa kuwa qaar alaabtii xarayn iyadoon kaam laga odhan talaasum kama dhexeeyo shardigii inuu joogo taraadiga iyo iibkii in la helo isku xidhnaansho kama dhexayso shardigii waa la helo qofka raallibaaba ku yihi haddana iib ma jiro walaa cadamu iibka la-aantiisina ka dhalan mayso oo qofkani raalli buu ka yahay iibkiio taa awgeed baa iibkii loo waayana lama odhan kara dee liajli taraadi raalli ahaansha awgii in loo waayo iibkii sabab kale waa loo waayi karaae laakiin raalli lagu yahay awgeed baa iibkii loo waayey oo u dhici waaye ama u ansixi waaye ma dhacayso taas marka halkaa waxaynu ka fahamnay shardigu yuairu bilwujuud walaa yuairu bilcadam walaa yuairu bilwujuud joogistiisaa raad leh waxaan jeeda maqnaashihiisa ayaa raad leh yuairu bilcadam walaa yuairu bilwujuud marka la waayaa la waaya wuxuu shardi u ahaa laakiin marka la helo ka dhalan mayso wixii shardi u ahaa in la helo iyo in la waayo isagaa awgii loo waayaa toona waay aqsaamu shari haddaba shardiga qaybihiisa washuruudu shuruudii shuruudii asharciyatu ahayd mid sharciga loo tiiriyey tanqasimu waa qaybsantaa ilaa qismayni laba qaybood bay u qaybsantaa waaka koowaade waa shartu wujuubin waajibnimo wax shardi u ah oo inuu ficilkii waajibo ayuu shardi u yahay oo haddii la waayo waajib maaha wey wa huwa shartulwujuubku maa kii wayaanaya tawaqafu wuu ku xidhan yahay calayhi isaga wuu ku istaagay wujuub lcibaada cibaada waajibitaankeedii baa ku istaagaya oo cibaadada waajibi maysa ilaa la helo inay waajibto ayuu shardi u yahay kalbuluuqi wadaalikaasi kalbuluuqi sida qaangaarhkii oo kale weeye fa huwa qaangaarhku shartun buu u yahay liwujuubi alcibaadaat cibaadaadka waajibitaankooda oo cibaadaadkii qofka kuma waajibayaan ilaa la helo waxa weeyaan shardigii ay ku waajibayeen oo ah albuluuq qaangaar qalinkiiba dee waa laga rafciyey waay wa ka xawlaani lxawli weeye iyo sanadka soo wareegiisii shartun buu u yahay liwujuubi zakaa sakada waajibitaankeeda filmaali maalkii ay ku waajibto maalkii albaaligi ahaa mid gaadhay nisaaban sakagoys gaadhay waa inaga hi sakagoys inuu gaadhaa waxay sabab u tahay inay sakadii ku waajibto waay inuu sanadku u dhammaadaana waxa ay shardi u tahay sakada bixinteedii inay waajibto wa dukhuululwaqti wa dukhuuli lwaqti wa ka dukhuuli lwaqti weeye waqtiga soo gelistiisa oo kale shartun bay u tahay liwujuubi salaa markaa ma sababa mise waa shari labadaba u islaaxaa dukhuulu lwaqti ilaa waa shari ilana waa sabab waayo laba shartu sixatin weeye waa nooca labaad waa mid shardi u ah cibaadada asixitaankeeda oo cibaadadii qofka ku waajibtae laga rabay ayaan ka anfaxahayn ilaa shardigaasi uu xaasil garoobo wa huwa shartu sixuu maa shardigii wayaan tatawaqafu ay ku xidhantay caleyh isaga sixatu lcibaada cibaadadaa sixitaankeeda cibaadada qofka way ku waajibtay oo waa la helay shardigii waajibnimadeeda laakiin markuu sameeyo inay ka ansaxdo wixii shardu aba ladha shartu sixa aw ilmucaamalati ama mucaamaladu inay ansaxdo sida iibkii iyo dee kiradii waxyaabaa la midkaa sixadeedu shardi wey wadaalikaasi ka tahaarati oo kale wey waa tahaaradii sharun ay fahiyadu sharun weeye lisixati salaa bay shardi u tahay wataraadi oo kale sharun weeye lisixati lbayc walwaliyuna sharun buu weeye lisixati nikaax nikaax inuu ansaxo marka haddii qofkii shuruudda laga helo cibaadada ama mucaamalada ay ku ansaxayso waa ka ansaxayso haddii kalena ma ansaxayso marka cibaadada waajibtay baa shuruudu sixa leh shuruudulwujuub dheeraadka ah walaslucul waxaa asaloo loogu soo hagaagaya fi lcibaadaati cibaadaadka iyo walmucaamalaati mucaamalaadka aliطlaaqu weeye waa sii daysnaan ama sii dayn cani shuruudi shuruuddii laga sii daayo oo aan shuruud loo dhigin baa asalo ah cibaadada waxaa asalo ah inaanay shuruud lahayn sharciga mucaamalaadkana waxaa asalo ah inaanay shuruud lahayn ila shuruuda shuruuddii mooyaane alatii shuruuddaasoo dalata ay tuusay calayha iyada aladilatu adiladu ay tuusay qofku hadduu yidhaahdo tusaale ahaan shuruudda bayca arrintaasaa ka mida waxaa la leeyahay asalku waxa weeye baycu inaanu shuruud lahayn ilahi baa waxalla allahu lbayc shardigan daliilu ka haddii kale shardi jira maaha hadduu cibaadaadkii qofku shardi u sheegana shardi waa inuu daliil ahaado waayo dee shardigu muxuu ka mid yahi axkaamtii sharciga ahayd axkaamta sharcigiina daliilla-aan ma suganto waxaa arkaysaa fuqahada qaarkood tusaale ahaan almasu cala alcimaam iyagoo shuruud badan u dhigaya qaab ay u xidhan tahay iyo inay halkan ka wareegsan tahay iyo daliil tilmaamayaana ma jiro oon ka ah inay yidhaahdaan cumaamadaha wakhtigaas saasaa loo xidhan jiray taasina dee asar xukumkii kuma laha waxaad saasoo kale arkaysaa fuqahada qaarkood oo almasu cala alkhufeyn shardi uga dhig shuruud u dhigaaya ay ka mid tahay an laa yakuuna mukharaqa inaanu jeexjeexnayn oo kale oonu daldalool lahayn inuu noqdo saatir lijamiici maxalli lfard meeshii meedhisteedu ay faralka ahayd oo dhan inuu wada qarinayo axaadiista tilmaamaysa almasu cala alkhufeynna shuruuddaasi lama socoto dee xaalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada haddii loo noqdana dee khuf wada cusub oon dalool iyo dilaactoona lahayn lama haysan walihaadaa buu yidhi sufyaan shuruuddaa markii la weydiiyey imsax calayhimaa maa tacallaqat bihimaa rijlaak wahal kaanat khifaafu lmuhaajiriina walansaar ilaa mukharaqa intuu magaca khuf weli leeyahay ee lugtaada uu qabanayo ama ha dalool ama ha dilaacsanaadee dushiisa masax buu yidhi oo khufafkay xidhnaayeen muhaajiriin iyo ansaar kuwa dilaacsan mooyaane ma wax kale aha mararka qaarkood bay xataa khuf dilaacsanna waayeen oo lugahay marya ku duduubtay sooma marka haddii khufka dilaacsan ama daloola aan la masixi karin wakhtigaa khufafka la xidhnaaba dalool iyo dilaacba isaga badnaayeene dee rasuulkaa shardigaa sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam mar haddaanu sheeginna maxan waxawe shardigaasi ma jiro marka waa muhim hadalkani alaslu fi lcibaadaati walmucaamalaati aliطlaaqu can ishuruuطi ila shuruud alatii dalat calayha aladilla hadalkana waxaa u daliila tacliilka sheegoo ah shuruuddu inay tahay xukm sharciah xukm sharcigana ma sugmo daliilaan waayo almaanicu waa ka saddexaad ee ka mida axkaamta wadciga wlmaanicu maanicu luata ay fii luqati alcarab alxaajisu ka kala teeda weeye bayna shayani labada shay ayaa maanic la yidhaahdaa wasilaaxan eray bixin ahaanna wa fi listilaaxi maa yalzamu waa ka uu ka dhalanaayo min wujuudihi joogistiisa cadamu lxukmi xukumkii in la waayo walaa yalzamu ka dhalan maayo min cadamihi maqnaashihiisana wujuudulxukmi xukumkii in la helo walaa cadamuhu iyo xukumkii in la waayaa toona joogistiisa ka dhalmayso liajlihi maanica joogistiisa awgii loo waayo xukumkii arrin kale waa loo waayi kara marka maanicu wuxuu ka soo horjeedaa shardiga oo yuahiru bilwujuud markuu joogaabuu raad yeelanaya markuu joogo xukumkii uu diidaya ma joogi karo laakiin laa yuahiru bilcadam maqnaashihiisu raad ma laha oo maanicii baa la waaye ka dhalan mayso xukumkii inuu joogo iyo xukumkii in la waayo oo maanica joogistiisa awgii loo maqnaashihiisa awgii loo waayo oo maanica maqnaashihiisu raad ma laha waxaa raad la joogistiisa fa idaa wujida haddii la helo almaanicu maanici haddii la helo laazima waxaa ka dhasha min daalika arrinka cadamulxukm xukumkii la waayo walaa yalzamu ka dhalan maayo min cadami lmaanici maanica maqnaanshihiisa wujuudulxukm xukumkii la helo walaa cadamuhu xukumkii la waayana ka dhalan mayso maanica maqnaanshihiisa liajlihi maqnaanshihiisa awgii xukumkii loo waaya faqad yucdamu in la waayaa waa dhici karta almaanic oo maanicuu maqan yahy walaa yuujad alxukmu xukumkiina la hel oo maqnaanshihiisa dee xukumkii la helaa ka dhalan mayso in la waayaana oo maanicaas maqnaanshihiisa awgeed loo waayaana ka dhalan mayso wadaalika kaasi tusaalahaad si fiican ugu fahmiya kalxaydi weeye maanicun ay huwa xaydku maanicun mid diidaya wey min wujuubi salaa salaada waajibnimadeeda oo gabadhii xaydka lahayd waktigaa xaydka le salaadii waajib kuma aha ugu yaraan adaagii baan waajib ku hayn salaadii inay tukato waayahay wa sixatiha waa maanicun mid diida weer min sixatiha salaaddii inay ka ansaxdo hadday tukatana salaaddii ka ansixi mayso faidaa wujida marka la helo alxaydu xaydkii lazima waxaa dhashay min daalika arrinka waxaa ka dhashay joogista xaydka cadamu wujuubi salaa salaada waajibnimadeedii in la waayo iyo wa sixatihaa ay wa cadamu sixatihaa baa ka dhalatay oo hadday tukatana inaanay ka ansixin baa ka dhalanaysa joogistaa xaydka walaa yalzamu ka dhalan maayo min cadami wujuudihi joogislaantiisa maanica maqnaanshihiisa wujuudu salaad salaaddii in la helo de waxaaba dhici karta gabadha iyadoon ma gabadhu xayd ma laha macnaheedu salaad bay tukanaysaa miyuy ama salaad baa ku waajib ama salaad baa ka ansaxaysa waa maya waayo maanica maqnaashihiisoo quri dee kuma xidhna salaadani waxaa laga yaabaa maanicii oo maqan inaanay de wakti salaadeed baani ku jirin salaad kumay waajibin waxaanay ugu waajibin ma aha maanica maqnaanshihiisa waxaanay ugu waajibin waxa maqan dee shardi wujuubkeedii waa waktiga soo gelistiisa waaya walaa yalzamu ka dhalan maayo min cadami wujuudihi maanica maqnaanshihiisa wujuudu salaad salaadii in la helo walaa cadamuha in la waayana ka dhalan mayso liajli maanica maqnaanshihiisa awgii loo waayo faqad takuunu inay ahaataa baa dhici karta almaratu gabadhu daahiratan mid daahiro maanicuu ka maqan yahay uma dabeetana laa tusalli aanay tukan walubuwatu aabbanimadu maanicatu mid diidaysa weeye min alqisaas waalidnimadu waa mid diidaysa qisaasta oo hadduu waalidku waladkiisa dilo cabdanba u dilo waalidnimadaa diidaysa in loo qisaaso walaa yuqtal waalidun biwaladihi waalid loo qisaasi maayo waladkiisa isagaa sababuu ahaa wujuudkiisa waladkan jiristiisa soo maa marka waladkii uu jiristiisa sababuu ahaa sabab looga dhigi maayo maqnaanshihiisa inde isagii adduunyada laga waayo la dilo sabab looga dhigi maayo laakiin dee magtii waa laga qaadaya hadduu aabbuhu ilmihiisa ogaan u dilo loo qisaasi maayo laakiin magti ka dhici mayso sidaasoo kale hooyadii waayo dee dad kale xaq kulo isagoo quri xaq kuma laha falaa yuqtalu la dili maayo alaslu asalkii la dili maayo bilfarci loo dili maayo aabbuu ka dhowuun maa haddee aabbuu ama aabbahan dhow ha noqdo ama ka fogba ha noqdo dee oo awowgii awowgii kale awowgii kale abtirsiin intaad ku martoo dhami waa aabbayaasha wey marka hadduu awowgaaga afraad ku dilo la qisaasi maayo waayo waa aabba dee waa aab baciidun aabba fog wey walihaada inaa alaslu cabira hooyadiina way soo gelaysaa wa nikaaxulmar'ati gabadha guursashadeedu maanicun mid diidaysa waya min nikaaxu ukhtiha walaasheed inuu guursado oo gabadhii marka aad guursato guurkaasi wuxuu kuu diidayaa inaad walaasheed guursato uma bannaano dee min laba dumaroo walaalaa inuu mar wada guursado muxaramaadkay ka mid tahay an tajmacuu bayna alukhtayn waay walkufru gaalnimadiina maanicun mid diidaya weeye huwa maanicun mid diidayo min qabuuli cibaada cibaadadii la aqbalo oo qofka inta gaalnimo ay la joogto cibaado laga aqbali maayo wamaa manacum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billaahi wa birasuulih waljunuunu waalidiina maanicun mid diidaysa weeye min sixati lcibaadaati cibaadaadkii ansixitaankooda iyo walmucaamalaat mucaamalaadka inay ansaxaan oo qofka waalan dee cibaada kama kuma waajibin kamana ansaxayso inay ka ansaxdo waxaa diidaya maanica junuunka ah waalida ah mucaamalaadkina waa la mido qofka waala waxuna ma iibsan karo waxuna ma iibin karo wax allaale waxaa iib dad waalwaalo wax laga iibsanaya ama laga iibinaya waa iib baatila wey suuqyadana aad bay ugu badayen dad waalwaalona wax iibsanayo dadku caadi wax uga iibinayaan waa bayc baatila kaas waayo maanicii sixadiisaa taagan oo dee junuunkii qofkani waa waalay mucaamala ka ansixi mayso waay aqsamulmaanica haddaba maanica qaybihiisa yanqasim waa qaybsamaa almaanicu maanicu ilaa qismayni buu qaybsamaa laba qaybood buu maanicu u qaybsamaa alawalu maanicun mid diidaya lilwujuubi shaygii waajibnimadiisa wadaalikaasi ka sikari sida yaraanti weeye fahuwa isagu maanicu mid diidaya weeye min wujuubi alcibaadaat cibaadaadka waajibitaankooda wa cadamu lqudrati karislaantuna maanicu weeye min wujuubi jamiici alcibaadaat cibaadaadka oo dhan waajibnimadooday diidaysaa oo cibaado kastoo qofku aanu qaadir ku ahayn yacna waajib kuma aha mar haddaanu qaadir ku ahayn oo aanu awoodin ilahay baa laa yukallifu allahu nafsan ilaa wusca fattaquu llaha ma staaatum waay marka waa maanicu lilwujuub laba maanicun lisixati mid diidaya asixitaankii wadalika alkufri gaalnimadoo kale wey fahuwa kufrigu maanicun mid diidaya min sixati alcibaada cibaadada inay qofka ka ansax wujuubkeedii diidi maayadii sida saxiixa ah kufaartu mukallafiin bay ku yihiin furuucu shariica shareecada furuucdeeda wixii lagu islaamaya wixii aan ahay mukallafiin bay ku yihin waana lagu cadaabayaa ka tegista ay ka tegeen ay ku camalfali waayeen cadaab dheeraadka ah cadaabkay ku muteen gaalnimada maa salakakum fii saqar markii la yidhi maxay yidhaahdeen qaalu lam naku min almusalliin walam naku nucimu lmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyowmi ddiin dembigaa u dambeeyo mooyaane inta kaloo dhami kufri maaha kufrigii bay u dambaysiiyeenoo dembiye kale sheegeen marka dembiyadaa kale waa lagu cadaaba may odhan gaalnimadoo quraan lagu cadaaba waladiina kafaruu wasaduu can sabiili illahi zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab waxay isku darsadeen kufri iyo sadun can sabiili illah dadka inay ka hor istaagaan waddadii saxdahay marka cadaab dheeraadka ah cadaabkii ay kufriga iyo gaalnimada ku mutaysteen inuu ilaahay cadaabay ayuu sheegay oo sababtiisuna ay tahay asadu can sabiili illah ولهذا كفارته وكل عذاب دري اسكو عذاب ما والحج حج كنا مانع من دين من صحة عقد النكاح نكاح يعني قلت انت السحيتان كادوا الدينية ولا ينكح المحرم ولا ينكح مفكو مرة دو إحرام ترى مقور سنكرو عندنا مقورين كرو لا بالولاية ولا بالوكالة ولنما ولد قفك ويها أوقات كما قورنك مرض محرمي إن وكيل كيها هنا كما قورنك عدي ولي إن وكيل كيها أما حديثك ابن عباس مركات المامية أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم حديث كاسي وحو خلافسية صدرت حديثك عثمان laba dariiqaba way mareen culimmadu qaar markaa rajaxay xadiidka cusmaano baabu tarjiix maray iyo qaar isku daya inay jamciyaan yihi wahuwa muxrim waxaa looga jeedaa huwa daakhilu lxaram fii luqati alcarabna waa ku sugan tahay qofku yaanu xaj ama cumro ixraamnaane mar hadduu xuduuddii xaramka ku jiro in muxrim la yidhaahdo shawaahid luqawiya buu arrintaa u sheegay intaan xusuusto alqurطubi ibncabaas fi lmufhim oo xadiidkaa sharaxaaya waay walaa budda buu yidhi waxaa lagama armaana walaa budda lihubuuti اlxukmi xukumka sugnaanshihiisii waxaa lagama armaan u ah xukumkii asharciya a mid sharciga loo tiiriyey min tawafuri alaaثati umuur saddex arrimood in la helo lagama armaan u ah suu u sugmo waa kooda wujuud asbaab xukumka wuxuu asbaab lahaa waa in la helo waa talabaada wujuud shuruud wuxuu shuruud lahaana waa in la helo waa tasdexaada intifaau lmawaanici wixii xukumkaa diidayeyna waa inuu maqan yahay oo meesha aanu joogin faidaa takhallafama hadduu dub dhaco axadu haadihi lumuur arrimahan saddexdaa midkood intafa xukmu sharci xukumkii sharcigaa sugmi maayo tusaale wadaalikaasi ka wujuubi zakaati zakada waajibitaankeedu wey sababuhu waa maxay waa milku nisaab oo qofka inuu haysto xoolo sakagoysa wa sharduhuna waa maxay shardu wujuubkiisu waa maxay waa xawlaanu lxawl wa sanadkii inuu soo wareego waalmaanicu minhu ka diidaaya wujuubu zakana wujuudu dayni daynta joogisteeda weeye qofkii in dayn lagu leeyahy maalan umailu waan tusaalaynayaa maalan tusaalada waxba layskuma ictiraado halkaa khilaaf fiqiya dee waxba dafha ka odhanay masaladayna soo dhaweynin baynu dooninaayoo daynku maanic ma yahay maaha masalo dee laysku waafaqsan yahay khilaaf baa ku jira dee culimada qaarkood maanic kama dhigeen culimada qaarkood dayntii bay kala qaadayaan dayn la rajaynaya qofkiina usoo noqoto maalkiisan joogay la xukum tahay bay odhanayaan iyo dayn aan la rajaynahayn taasi iyada xisaabsan maayo haakada faidaa wujida haddii la helo haddaba anisaabu baa la helay maalkii sakagoyska ahaa waxaala uu soo wareego waxaala waa soo wareegay alxawlu sanadka oo qofka xoolahaasi iyagoo sakagoys oo isagu uu leeyahay ayuu sanad u dhammaaday xawlaa alxawl macnaheed waa tahay wantafa daynu dayntiina waa meesha waa ka baxa wajaba waxaa waajibay marka adaa-u zakaati sakada bixinteeda waajib وإذا تخلف هديه ضمن أحد أحد وهذه الأمور الرمان متكون الرمان الثلاثة يصدح دعا لم تجب الزكاة سكة مواتب سفت المال oo haddii tusaalahaan nisaab ba aanu gaadhin sanadbaha u dhammaaday dee se ka waajibi mayso hadduu nisaab gaadho laakiin weli sanadaan u dhammaana se ka waajibi mayso hadduu nisaabkii gaadho sanadna u dhammaaday wax sekada waajibitaankeedii diidayaa meesha uu yaallana ma waajibayso sekadii waay atakliif waa masale muhiimoo dee aad bay noogu soo noqnoqotay mukallaf sheegistiisu yaa haddaba mukallafa takliifkana maxaa shardi u ah maxaa loo shardiyaa takliifka التكليف ويري والتكليف لغة أي في لغة العرب إلزام ما شيء لصار ويان قفكي شيء قاسئ فيه نحديث كلفة أي مشقة يعني عليس وكتر وكلفته بالورنس لقاهان بحمل الصخرة وأقول كلفين صلح عين قاضي لكن أولا ما يصير كلفته بحمل النوى لفت تمرت إلو قال لان كلف لفت تمرت قادسة دي مشاقة كمتر واللقاهان تاسع واصطلاحا أي وفي الاصطلاح هدبا ربحنت دحريدنا تكليف إلزام مقتضى خطاب الشارع الشارع خطاب كيسو wuxuu dalbayuu keensanaayey in lagu ilzaamiyo weeye qofkii marka usuuliyiintu halka markay tacriifinayaan takliifka qaarkood waxay yidhaahdaan waa ilzaamu maa fiihi mashaqa waa in qofkii lagu ilzaamiyo waxay ku jirto mashaqa qaarna ilzaamka waa ka leexdaano waxay yidhahdaan dee ilzaam kuma wada jireen axkaamtii takliifiga ahayd dee waxaa ka mida kuwaanu ilzaam ku jirin dee sida manduubkii iyo mubaaxi iyo makruuha laftiisa ee waa in la idhaahdo alab alabu maa fiihi mashaqa inagu mashaqadana waa ka leexana waxaanu idhi maya mashaqadana inaga daahil qaar baana mashaqaba ku jirin axkaam takliifiya qaar baana mashaqa ku jirin ka ilzaam baynu ilzaamu muqtadaa khitaabi shaaric شارع خطاب وحو كان سناي قفك وين لو الزامي كاسلا التكليف وخطابك وحو كان سنايا شيء واجبين تسوا قيم الصلاه صلاه اوغستيدا سو وحو خطابك كان سناي قفك ان لا صارو هي تكليف لنا هدو خطابك كان سنايا سنين صلوا قبل المغرب خطابك وحو كان سنايا قفك ان لو الزاميو هي تكليف لورانيه hadduu takhyiir keensanayana sida waidaa xalaltum fastaadu khitaabkaasi wuxuu keensanayo oo dooransiin qofka la dooransiiyey oo loo fasaxay inuu gaadhsadayo inuu iska daayo ilzaaminta lagu ilzaamiyo qofkii baa takliif la odhanaya taxriimka walaa taqrabu zinaa khitaabkaas muxuu keensanaya diidmo qofkii loo diidayo zinada sooma laga dalbaayo inuu ka fogaado hadalkaas wuxuu waxa uu keensanayo xukunka uu keensanayo saarista qofka la saaray baa la ramxay takliif way wakadalika de karaahadiina salaayasheedu horaayay noo soo mareen way halka yareego takliifka balina wax sharaxaan qoray in saaq dhaaf ha culimada qaar baa ishkaalka yaro keenoo yidhi war takliifku waa culaysin iyo kadeeditaan tee shareecaduna waa mid fududoo culaysin iyo kadeeditaan kuma jiro ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj millata abikum ibraahim ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr marka kelimada takliif bay ishkaal ka keeneen marka waxaa leeyahay kelimada takliif in la isticmaalo oo axkaamtii sharciga ahayd magac looga dhigoo loogu yeedhaa waa sax waxaana taasi u daliila saxaabada isticmaalay adilada tusinaysa waxaa ka mid a xadiidka abu hureyre muslim wariyey kullifnaa bay yidhaahdeen saxaabadu iga rasuulka la hadlay kullifnaa min alacmaali maa nutiiq الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيق آية سورة البقرة آخر كذا كتر marka maxay salaadii faristii la faray salaada iyo soomka iyo jihaadka iyo sadaqada maxay saxaabadu si cad ugu sheegeen takliif kullifnaa bay leeyihahdeen وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه التسمية مقعابستا حكامتا الشرعية التكليف يكون مقعابينا رسولك عليه الصلاة والسلام كما ينكرين وكذلك والقرآن كمفهوم كيس منطوقي سما هو مفهوم كيس ولا يمحور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفنا إلهي كما كلفه وحي أودا موياني مفهوم كوامحي وحي أودا وكلفه إلا وحاري أودين ومبال الدينين كلفين كان مفهوم كعيدنا ساسا يتصنع لأنه يفهم من الآية أن الله يكلف النفس بما هو في وسعها في حدود طاقتها وشروط تكليف تكليف كشروط ديس للتكليف تكليف كي وحاوصنا يشترط وحالو شرطيها في التكليف العقل بقى لو شرطيها وشرطي كواد كان للتكليف الشروط تكليف الشروط بلا لابد من توفرها في الإنسان shuruuddaasi waa in laga helo qofka xataa yakuuna mukallafan suu noqda mukallaf oo qofka shuruuddaa laga helo inbaa mukallafa oo axkaamtaa sharcigaa loo diray qofka shuruuddan aan laga helinna mukallaf ma aha marka shuruuddii maxaa horreeya alcaqli baa horreeya wadiddu waxaa ka soo horjeedaana aljunuunu waalidi weeye falmajnuunu qofka waalani hayru mukallafin mukallaf midaan ahayn weeye اتفاقا يعني سي ليسكو وافق سيهي يعني مكلف وهي وحانا الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل رواه أبو داود وهي مدار التكليف وعلى القصد الصحيح مدار التكليف على القصد الصحيح وحقفك الصفحة أو قصديه أيضا مكلف كويح والمجنون فاقد للعقل الذي يحصل به القصد الصحيح قفك وعلنا وحلايها يوكمقا عقلي قصد الصحة وكويا لله ولهذا با wuxuu ku dhaqaaqaya uu sameynaya waxyaabo fara badan oo dadka miirka qaba aanay u qastiin ayuu sameynaya wuxuu sheekhu islaam rahimahullah wa amal majnun alladhi rufi'a 'an al-qalam fala yasih shay min ibadati bi ittifaq al-ulama shay ibadi kama saxay qofka waa laakiin hada qeybka u fiirsan sheekhow المجنون الذي رفع عنه القلم الجنون الفنون والد والنوع وتقيد كاله وكقلن كما يكر قال ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العباد نوى على وقال أيوان شهادة يقبطوا عن السلامية ورسكتك من كورنا وإيمان بكان في حمايته وليه ninka waalan hadduu gaalnimo kasta ku hadlo laba kunoo jeerana diinta islaamka waan ka baxay gaaloobi maayo waa waqfulqayd halku ku waashabay ugu xidhantay hadduu gaalnimo ku waashayna gaalnimadaasay ugu xidhantay baroosinku halkaas ugu xidhay hadduu islaamnimo ku waashayna islaamnimadaasuu baroosinku ugu xidhay salaadna ka ansixi mayso cibaado kalena ka ansixi mayso وكذلك ولا تصح عقوده باتفاق العلماء هشيسيديسا ارمها الدنيا كصابسننا قفك ولا نصح مايا فلا يصح بيعه ولا شراؤه هدو يبسدين كيسو انصح ما هدو خليه يبينا ما صحي ولا نكاحه ولا طلاقه هدو غبر غورسو انصح ما هو اسغو ده اسغو غورسو ولو غوري كلا دوليgiisa laakiin waa aqbalaya de meeshiisii gelaya maaha in la odhanayo intuu waaliya gabadh bayaxnaysa arka gabadha waalan waa loo guurin karaa ninka waalan sidaas oo kale laakiin nikaaxiisa waxaa tawaliyaya qofka mas-uulka ka ah isaguma tawaliyaya de waay طلاقسنا أساس وكلا ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله بل أقواله كلها لغو أغواشي صدم وحن وحكى سوقاء الله ولا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب كلمات وقع البلوغ شرد قلبات يغفك مكلف يكون قد وقع عن ذلك فالصبي علمه يرى أن غير مكلف وي من المكلف هاي xataa yabluqa ilaa uu qaangaadhayo dee xadiidkaasaa u daliila wa can isabiyi xataa yaxtalim wuxuu nasku yahay calaa ana asagiira laa yukallaf ilaa idaa bala ka yar inaanu mukallaf ahayn ilaa uu qaangaadho walaa tasix mucaaradatu hada alxadiid bira'yi walaa biqiyaas lagamana hor keeni kara xadiidkan ra'yi iyo qiyaas toona waxaa la odhan karaa odakayni waa ka duwan yahay kawaalane maxaa isku xukum looga dhigay waxaa isku xukum looga dhigay fahamkiisaa naaqisa qofka yar fahamkiisu khitaabka iyo hadalkan faham iyo macna cibaada iyo wuu soo kordhayaa shay-an fa shay-an tallaabo tallaab wuu soo kordhayaa waanu qarsoon yahay calaa wajhi alkhafaa dadkiina dee way ku kala duwan yihiin waxaad arkaysaa mid yaroo aan qaan gaadhin oo kuwa waaweyn dee ka faham wanaagsan waxa kaloo arkaysaa miday dee isaga isku daayeen oo aan canaa iyo biyaa isku qasayo waxba aan kala saarahayn markaa shareecadu daabid bay u yeeshay calaamad muuqato oo dadkao dhami markay soo gaadhaan calaamadu ah yacnaa haalibkooda inay wax fahmayaan taasoo ah calaamadda daahirka oo ah albuluuq xukumka haddii waxa weeyaan xikmadiisu ay qarsoonto waxaa calaamaad daahirada shareecadu waxa weeyaan ay ku xidhaa wa amru haddaba ishkaal balaynagu keeni kara waxa la odhan karaa oo haddaan mukallaf ahayn maxaa loo yidhi salaada fara ila rasuulku waa ka yidhi sida abu daawuud wariyey muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin wadribuuhum calayha hum abnaau cashar carruurtiina salaada fara toddoba jir markay gaadhaan toban markay gaadheen salaadlaanta ku garaaca wuxuu yidhi waa amruu faritaanka sabigii la faraya bisalaati salaada iyo wa naxwihaa salaada waxa shabaha min alcibaadaati xaalo naxwigaas uu ka mid yahay cibaadaadka amru tacwiidin uga caado dhigis amarkii amarkii weeye iyo wa tadriibin tababaris laa amra takliifin kallifitaan amarkeed maaha amarta kallifitaan looga jeedo wa tasixu waa ansaxaysaa waa cibaadatu sabiy kii yaraa een qaangaadhin cibaadadiisu almumayizi sabigii ahaa mid garaadsaday carruurta aan qaangaadhin waa laba midna wuu garaadsanba midna wuu garaadsaday kaan garaadsan cibaada ka ansixi mayso labada midna cibaada horta kumay waajibin laakiin haddii ay sameeyaan kaaan garaadsan cibaada ka ansixi mayso laakiin ka garaadsaday waxbaa laga soo reebi doonaa taa hore u xusuusnow laakiin ka garaadsaday cibaadu way ka ansaxaysaa oo buluuqu shuruudda hore u soo maraye waa shartu wujuub walaysa sharta sixata cibaadadu inay ku waajibto qof ayay qaangaadhnimadu shardi u tahay laakiin cibaadadii hadduu sameeyo inay ka ansaxdo shardi umaa halkanay ku muuqanaysaa faa'iidada qaybintii aynu shuruudda qaybinay aynu nidhi shuruuddu waxay u qaybsataa shartu wujuub iyo shartu sixa waay wayakuunu waa xaasilayaa ajruha ajarkeedu lahu isaga ayuu u xaasilayaa sabiga waliman mid buu u xaasilayaa arshadahu hanuuniyey sabigii ilayhaa cibaado xaggeeda ku hanuuniyey markaa sabiga inay cibaadadu ka ansaxayso dee adilo badan baa tusinaysa waxaa ka mid ah anna camr ibnu salama kaana yowmu qawmahu ibnu sabcin aw amaani siniin kamaa fi sunan abi daawuud isagoo toddoba jira ama sideeda saxadiida ku timi ayuu qoomkiisa tukin jiray ninka imaamadiisu ansaxdayna salaadii dee isaguu tukanayana waa ka ansaxaysa oo sixatu imaamatihi daliilu calaa sixati salaatihi linafsihi salaadu haddaana isaga ka ansaxahayn dadka inuu tukiyo rasuulku calayhi salaatu salaam ma ogolaadeen waaya bukhaari wuxuu yihi baabu sawmi sibyaan qaala cumar radi allahu canhu linashwaan fii ramadaan waylaka nashwaanu rabadaan buu khamri cab isagoo sirqaabsan baa deetana cumar loo keenay markaasaa cumar wuxuu kuhi waylaka wasibyaanuna siyaamun fadarabahu hooggaagee waxaad khamri cabbaysaa iyadoo ubadka iyaga yaraana xataa ay sooban yihiin dadkii waaweynaa hadalkooda daayo wuxuu bukhaari soo arooriyey markaa fii hada albaab xadiidkii rubayc bintu mucawid ee ku saabsanaa siyaamu caashuuraa waxaa xadiidkaa ku sugan inay tidhi fakunnaa nasuumuhu ee yowma caashuuraa bacd bacda amri nabiyi sala allah alay wasalam wanusawimu sibyaanana waanu soomin jirnay carruurteeda yaryarna waanu soomin jirnay waaya cibaadadii markaa sabigu dee ajar waa ka helayaa ila waa kii sameeyey mar hadduu mumayis yahay qofkii amray ama tusayna isna ajar waa ka helaya addaalu cala alkhayri ka faacili buuri rasuul calayhi isalaatu wasalaam waxaa laga soo reebi un xajka oo xajku xataa haddaanu mumayis ahayn waa ka ansaxaya oo muslim baa saxiixiisa ku wariyey in rasuulku calayhi salaatu wasalaam fi lxaj uu la kulmay isagoo safara inuu la kulmay rag dad musaafiriina farafacat ilayhi imra'atun min hada rakb sabiyan laha faqaalat alihada xaj ya rasuula allah kan xaj ma laga aqbalaya faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam nacam walaki ajrun haa buu yihi rasuulku adiguna ajar baad ka helaysaa dee qofkii waa xajka waxyaaba badan dee isagaaba ka qabanaya ilmaha yar isagii baa dee la dawaafaya isagoo sida waa saciyaaya jabanaadkii isagaa u tuuraaya haakada isagaa qaadaya carafo la tegaaya oo ku tabcaya laftiisu waay wa wujuubu zakaati haddaba ishkaal badan nagu soo arorin kara waxaa la odhan karaa haddii soota aad tidhaahdeen ciddii tidhibu hadal ku socdaaye qofka yar een qaangaadhin iyo kawaalan xoogahooda sakadu waa ku waajibta sakadu meel axkaama takliifigaa ka mid ahayn maxaa u keenay maalkooda saka ugu waajibta wakadalika damaankii magdhowgii hadduu qofkii yaraan qaangaadhin ama kii waallaa cid wax yeelo dee ciddaasi dhiigooda iyo maalkooda hadru ma aha magdhow baa ka dhalanaya itlaafka majnuunka iyo sabiga baabiinta kawaalan iyo ilmaha yar masalada khulaasadeed waxay tahay in la yidhaahdo arrimahan waxay ka mid yihiin axkaamta wadciga ah horena waxaynu u soo sheegnay axkaamta wadciga ay tatacallaq bilmukalaf wa bikayri lmukalaf qof mukalaf iyo qof aan mukalaf ahanba ku tacalluqo oo waa calaamada uuno dee calaamadaa ciddii laga helo wixii arrintaasi calaamad u ahaydna waa la helaya waadix axkaamta takliifigaa ayaa si gaara mukalafiinta ula xidhiidha laakiin axkaamta wadcigaah mukalaf iyo hayr mukalaf labada way la xidhiidha kuwanna waxay ka mid yihiin axkaamta wadciga ah oo tusaale ahaan buluuqu lmaali nisaaban maalkiisa ka goys inuu gaadho maxaynu tusaale uga dhignay haddaad xusuusan tihiin qabla qaliil in yar ka hor sababta soo maaha sababtuna waxay ka mid tahay alaxkaam alwadciya marka maalkii mar hadduu saka goys gaadho sababtii ay sakadu ugu waajibaysay maalka ayaa la helay ciddale iyadoon la eegin adilada ku soo aroortay sakaduna had iyo jeeraale waxa ay maalkay ka hadlaysaa oo rasuulku markuu mucaad yaman u diray kama fi bukhaari wa muslim min xadiid ibni cabbaas wuxuu ku yidhi faahbirhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tuukhadu min aghniyaahi waturaddu calaa fuqaraa'i ana allaha iftarada calayhim sadaqatan fii amwaalihim sida riwaayaadka qaarkood ku cad maalkiiba ku tacalluq saxaabo badanna waa ka sugnaatay عمر ابن عمر وحويان جابر بن عبد الله انت حسست كثير من الصحابة وآثارته الله صحيحته مصنفات كاي كتاب إن سكدوا يكوا تبتين ما وكا قف كان قان قارب واي ضمان كنا استنوا السبب وحنو جيدا اتلاف كنا السبب وقفكو هديه وحبابيه نف عد كله ama xoole cid kale leedahay arrintaasi maxaa shareecadu ay sabab uga dhigtay maxay sabab uga dhigtay addamaan magdhowde idaa wujida itlaafu wujida addamaan mar haddii naf baabiinteed ay dhacdo ama xoole cid kale baabiinteed magdhowgiinaisna uu dhacayo waa la helaya oo itlaafkaa sabab u ah magdhowga qofka wax itlaafiyey ama mukallaf ha noqdo ama غير مكلف هو حكم ضمانك وحكم صارتك وتعلق مرة دي سببتي سلا ليس ولا هني مرة كان وجوب الزكاة زكاة واجبتان كده هي والضمان مقدوقي واجبتان كيس في مال الصغير وكواجبه كي رنقان قاعد مال كيس والمجنون كي ولا مال كيس ومن باب ربط الأحكام أحكام تحرست دي باب كده متقلاية بأسباب أسباب كده الوحرة ومالك إنه النساب قاعدة وحوية وصابتي marka wujuub zakaa xukunku taasuu ku xirmaya in islaaf la helaano waa sababtii damaankii taasuu ku xirmaya wahada kaasina min al-ahkam al-wad'iyati bu kamid yahay asbabtu la min al-ahkam at-taklifiyya ahkamta taklifiga kamid ma aha wallahu a'lam wa ahkamu billahi tawfiq sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira